hits. Barnaamijka dhallinyarada maanta.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin talaado ah saddexii labaatanka bisha oktoobar sanadka laba kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantan waxaa idinla socodsiinaya nuur bukhaari iyo caashi ibraahim
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyaro ka soo kala jeeda qowmiyadaha soomaalida iyo oromada etoobiya oo bilaabay dadaallo nabadeed oo xal loogu raadinayo colaad u dhexaysa soomaalida iyo oromada waxay baranayaan waxa la barto oo ciyaarka kale ay bartaan waxay baranayaan qur'aan carabi soomaali ingilish iyo xisaab iyo intaas maadooyinkaasay qaadanayaan bareega waxay leeyihiin waqti hal saaca
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhallinyaro magaalada laascaanood ku beeray laba kun oo geed heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah qiyoqadkeediyo dhiiga la mooday malab lagu durduubkiyo dahabkoo iftiima
qaybaha dambe idaacadda aad ku maqli doontaan codkaasi fanaanka lafoole cayaarihii iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan ayaa shaaca ka qaaday in ay jiraan astaamo xooggan oo muujinaya in dilka suxufiga sacuudiga u dhashay ee jamaalka shikji uu ahaa mid qorshaysan islamarkaana loo fuliyey si wuxushnimo ah isaga oo xubno ka tirsan xisbiga a k p kula hadlayay xarunta baarlamaanka ee magaalada ankara ayuu erdogan sheegay in uusan ku qanacsanayn sheegashada sacuudiga ee ah in xubno ka tirsan sirdoonka dalkaas oo keliyaha ay ka dambeeyaan dilka waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta sacuudiga ay diyaarinta qorshaha dilka bilaabeen dabyaaqadka bishii sebtembar ka hor inta aanan kaashakji la dilin labadii oktoobar hadalkiisa ayaa waxa uu burinayaa kan sacuudiga ee ah in jamaal kaashakji uu ku geeriyooday dagaal si lama filaan ah uga dhacay qunsuliyadda madaxweynaha turkiga ayaa sidoo kale dalbaday in sideed iyo tobanka qof ee sacuudiga ah ay sacuudigu sheegeen in dilka loo xiray lagu maxkamadeeyo magaalada istanbul oo uu dilku ka dhacay erdogan ayaa sheegay in uusan wax shaki ah ka qabin daacadnimada boqorka sacuudiga salmaan bin cabdulcasiis isaga oo aanan sharaxaad bixin madaxweynaha turkiga waxaa sidoo kale uu sheegay in weli aanan la aqoon halka uu jiro meydka jamaal kashakji waxaana sacuudiga uu ka dalbaday in shaaca ay ka qaadaan qof turkish ah oo la shaqeeya oo meydka qaaday erdogan ayaa khudbadiisa aanan ku magacaabin maxamed bin salmaan oo qaar ka mid ah sharci dejiyayaasha maraykanka ay dilka ku eedeeyeen hase yeeshee waxa uu sheegay in turkiga aysan soo xiri doonin baaritaanka kiiska dhimashada saxafiga jamaal kashakji ilaa dhammaan su-aalaha taagan laga jawaabayo
shiinaha ayaa furaya buundada badda ee ugu dheer adduunka oo isku xirta hong kong iyo macao taasoo ah calaamadihii ugu dambeeyey ay bejiin ku xoojinayso xuduudaheeda madaxweynaha dalka shiinaha iyo hogaamiyayaal kale ayaa ku sugnaa munaasabadii xarigga lagaga jarayey buundada buundadan ayaa waxaa ku kacaya mashruuc gaaraya labaatan bilyan oo dollar oo ay ku jiraan dhuun marta biyaha hoostooda
halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a dhalinyaro kasoo kala jeeda qowmiyadaha soomaalida iyo oromada ee dalka etoobiya ayaa dhowaan gogol nabadeed u fidiyey waxgaradka iyo siyaasiyiinta labada dhinac si xal looga gaaro colaad u dhexaysa labada qowmiyadood waryaheena muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle oo dhowaan howlo shaqo u tagay magaalada adis ababa ee dalka etoobiya ayaa booqday xarunta dhaqanka oromada ee magaalada adis ababa waxaana uu la kulmay dhalinyaro isugu jirta soomaali iyo oromo oo ay ku jiraan farxiyo iyo maxamed shariif waxaa hadalka ku hormaraysa farxiyo marka hore wuxuu ku yimid voluntarism dhalinyaro volunteera annagoo aban is aruursanay deegaankan ka bilownay barnaamij la yidhaahdo iscafis iyo midnimo barnaamijkii marka hore wuxuu ahaa inaanu deegaankayaga dhexdiisa ka furno iswadahadal ah iscafiska iyo midnimada inuu inaga dhexdeena ka bilaabmado kadibna kililadan jaarka lanahay inaynu sii faafino o aynu nabadda la wadaagno sidaasuu ku yimid halkan uu yimid maanta uu taagan yahay waan ku faraxsannahay alxamdulilah waan sii soconaynaa oromiya iyo adhisaabatoona kuma istaagayo tigraay baan tegaynaa dhabuub baan tegaynaa benshangul baan tegaynaa haddii ilaah yidhaahdo
maxaa idinku qaaday inaad tilaabadan qaadaan sidee bay ku timid fahamka dhallinyaradusa sidee ku bilowday wuxuu ku bilowday markuu hadda deegaankeennu wax laba saac ka yar uu ku burburay annagoo dhallinyaraaba wada fadhiisanay waxaanu nidhi innaga haddaynu soomaalinahay bal horta innagu inaynu isku noqonno weeye innagiibaa dib iskugu noqonaynaa innagiibaa iswacyigelineynaa fikraddu waxay ku timid dhibaatooyinkii ka jiray deegaanka sidaan uga qaban sideen uga xal uga gaari karnaa xalkii markaan deegaankii ka gaadhnana sideen uga gaari karnaa dhibaatooyinka kililada kale eenu jaarka la nahay marka sidaas ba eedo tan maanta loo jeega oromida ee dhallinyarada oromada idinla soo abaabuleen sidee baa idinla qaateen doorkooda intuu la ekaa doorkoodu aad iyo aad buu ballaadhnaa u ballaadhnaa si ballaadhan bay nooga qaateen kililada kalaa maanta nagala soo qayb galay iyaguna nagula jira way la dhaceen si ballaadhan bay barnaamijka noola qabteen aad ayay u mahadsan yihiin nabaddu waa labada dhinacba hal dhinac ma aha marka iyagana iyo kililada kale nagala soo qayb galayba aad baan ugu mahad celinaya waad mahadsantaa walaal ana hal eray laba aan kugu daro laba aan kugu daro markaan kugu daro waxa oromadu waxaan leenahay longital istaraatijiyad weyn baan leenahay marka political pointiga loo soo dhaadhaco waxaan leenahay xuduudaha weyn waxaan leenahay dana gaara isku common interest baan leenahay af soomaaliya bay fahmi karaysaa oromiya okay Waa idin አማርኛ እንግዲህ አትናቴዎስ ቢቂላ እባላለሁ። የኦሮሚያ ወጣቶች ማህበር አማካሪ ነኝ። አጠቃላይ ይህንን መድረክ ለማዘጋጀት የፈለግነው እንደ ሀገር ደረጃ ያለውን የብሔር ብሔረሰቦችን ስብጥር አንድነት ለማጠናከር በሁለቱ ክልሎች መሀል ደግሞ የተፈጠሩ ችግሮች waxaan ahay gudoomiyaha la taliyaha gudoomiyaha ururka dhallinyarada oromiya Een, wuxuu yidhi waxaan rabnaa in uu waddanku noqdo waddan ka horumara oo wadamada kale ka ballaaran sida kale horumare horumarkiisa laga qayb qaata dhallinyaradu ay noqdaan dhallinyarada waddanka xoogooda ay noqdaan yaan intaasa noqdaan iyo midnimadaan u soconnaa buu yidhi
markii dhibaatooyinka dhaceen ayaa waxaa jirta in ardadii ay jaamacadihii ka soo wada carareen oo lagu dhibaateeyey kuwii dhinaca oromada jiray iyo kuwii dhinaca soomaalida jiray marka is-abaabulkan waxaa maaragtay dhiirigeliyey dhallinyarada jaamacadaha iyo isboortiga si laysu dhex galo oo maaragtay jaamacadihii loogu laabto oo nabadgelyadii iyo bulshadii isdhexgalkaas saasaa lagu diyaariyey marka maasha allah maanta farxad weyn ay noo tahay horta arrinkan midda kale dhibaatadan waxa abuuray waa maamuladii hore ma aha wax bulshada dhexdeeda ka yimid waxay ahayd arrin ku timid siyaasad si cadaawad loo kala dhex dhiga dadkan maadaama oromo ay tahay dad ku socday inay si dimuqraadiyada kula wareegaan xukunka etoobiya sidaa darteed dhibaatadan sidaasa loo abuuray marka maadaama ay garteen maanta shacabka soomaaliyeed mas-uuliyiinta soomaaliyeed mas-uuliyiinta oromada shacabka oromada aad ayaa loo fahmay arrinkan si dhiibli ah inay siyaasadii ka dambayso kuwaasina waxa ay ahaayeen dhalinyaro isugu jirta soomaali iyo oromo uu waryaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle dhowaan kula kulmay xarunta dhaqanka ee oromada ee dalkaas etoobiya ee ku taalla magaalada adis ababa
dhalinyaro ku nool magaalada laascaanood ayaa muddo sanad ah wadooyinka iyo qaybo ka mid ah magaalada ku beeray ilaa iyo laba kun oo geed warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray cabdikariim olol magaalada laascanood ee xarunta gobolka sul ayaa waxaa ka jira dhalinyaro si weyn isu abaabulay kuwaas oo ka shaqeeya xaafadaha kala duwan ee magaalada iyo goobaha waxbarashada ayaa waxay ku bilaabeen inay dhir ku beeraan waxayna ii sheegeen inay sanadkani beereen dhir gaadhaysa laba kun oo geed ah kuwaasoo la kaashanaya bulshada gudaha joogta iyo kuwa qurbaha ku maqan gudoomiyaha ururka deegaan cagaarshe maxamed saleebaan cali ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabihii ay qabteen marka ugu horeysa waan salaamayaa qolada bahda v o a deegaan cagaarshe waa urur hadda ka dhisan gobolka sool siiba caadsimadiisa laascaanood waxaan asaasnay labada kun iyo toddobiyo tobankii dabayaaqadiisii kaasoo aan ugu talagalnay in magaalada wax kaga bedelno dhirbeerista kaasoo aanu ku beerayno meelaha public balaciska ah ama meelaha bulshada ka dhexeeya sida laamiyada iskuulada hosbitaaliska masaajidada iyo meelaha kale ee bulshada ka dhexeeya ay wada leeyihiin in badan waanu soo wadnay haddar qiyaasta waxaanu beernay dhir gaadhaysa laba kun oo geed niman dhallinyaraa dadaalkanaad wadaan waxaad ii sheegteen inaad ilaa laba kun oo geed aad beerteen bal ka waran caqabadaha iska leedahay dhanka dhaqaalaha qaabkaaad ku heshaan lacagtan oo kale ama aad biraha iyo godadka ayaad ku qodaysaan iyo sidaad dhirta ku heshaan oo kale
cabdikariinow horta waa run hawshan marka la qabanayo hawshan dhirbeerista waa hawl aada u adag runtii anagu si volonteera oo iskaa waxu qabsaanu ku bilownay markii ugu horreysay dhirta aanu beeraynay waxaanu sameynaynay anagu meelaha aanu ka shaqshaqayno mushaaharaadkayga aanu kaga buuxin jirnay inaan horta bal dhir ku iibino shabaa-ig iyo godadkiina aanu ku qodno sidaa darteed in muddaa qaabkaasaan kusoo wadnay hadda laftigeeda qaabkii baan ku wadnaa laakiin waxaa jira haddeer dadyow qurbaha jooga oo dhallinyaro ah oo gobolka kasoo jeeda oo u hanweyn inay gobolkan wax ka qabtaan sidaa darteedna sheegay inay dhanka dhirta iyo dhirbeerista inaga taageerayaan laakiin hadda anaga iskaa waxu qabsaa ayaan ku wadnaa barnaamijka sidoo kale salibaan daahir cali waxaad ka mid tahay ururkaas deegaan cagaarshe oo ku jira gobolka sool bal ka waran dhallinyarada iyo xoogooda sidaad uga faa'iidaysataan iyo qaabka aada isleedihiin waad ku horumari karaysaan oo bismillaahi raxmaan raxiim cabdikaroor aada iyo aad baad umahadsan tahay iyo bahda v o eda runtii ururka deegaan cagaarshe markaan ka hadlo waxqabadkiisu iminka waa meel wacan bay maraysaa rajo wacanna wuu leeyahay iminka isbedel badanna waanu dareemanaa waayo maalintanu bilaabana hawshan iyo maanta isku mid maaha inaanu bishiiba aan waxaan jeclaa qiyaas ahaan inaanu beerno ilaa shan boqol oo geed bishii gudaheeda haddana isbuuciiba ilaayo konton geed boqol geed beerno dee runtii way iskeenaysaa marka waxaanu jecelnahay bulshadu inay ka faa'idaysato hawshaan wadno iyo inana fahmaan barnaamijka inuu qof walba muhiim u leeyahay gobolka muhiim u leeyahay waayo waayihii hore haddaad sawir ka qaada laasacaanood iyo maanta isku mid maaha oo waxay isbedel badan baa dhacay dee dhirtii qurux bay soo kordhisay marka saasa loo arrin ku soconaya geedaha ugu wanaagsan cimil ahaan markaad dhirta beeraysaan oo kale nooca ugu wanaagsan ay ku bixi karayaan maadaama dhul dhagaxa yahay kaasoo kale qiimeyn ma ku samaysan iyo kuwa ugu wanaagsan ee dadka idin dhegaysanaya aada leedihiin way beeran karayaan wayna sahlantah inay markiiba u baxaan haa cabdikariinow horta dhirta way kala duwan oo qaarna waa gaamidhaha iyo waxaasa laga faa'iidaa qaarna hadh baa loo beertaa marka kuwa hadhka hadan ku horeeyo geedka la dhaho mirmirigoo kale dhamastoo kale bacarasaafoo kale dhirtaasoo kale aada iyo aad bay ufiican goobkaoo kale oo isna dhulkiina aada looga helo marka runtii afartaa geed ba waxaan leeyahay deegaankan iyo cimilo ahaan wuu la qabsanayaa koritaankiisuna dhaqso ayuu baxaa hadhna inta doona wuu ku filnaan kalay xaafadii beerataa tan kale soo raacdana waa midhaha midhihii runtii dadku waa inay dee beertaan xamartii oo kale liintii oo kale saytiinoo kale waayo hadhna way ka helayaan manafacaad kalena way ka helayaan marka canqabadahaas waa laga bixi karaya maayirka degmada laascanood ayaa sidoo kale ka hadlay dhireyntan ay dhallinyaradani wadaan isagoona ku ammaanay dadaalka faraha badan iyo goobaha ay ku beereen geestoodana iyaguna ay sameeyaan dhirbeeris fayskii koowaad ee dhirta saaad u socoto meelo badan baanu ku beernay way ka mid tahay haddee shaarica waddada dhakhtarka ilaa magaalada isku xidha ay ka mid tahay jaamacadda golis iskuulka muuse yuusuf iskuulka imaan shaafici saldhigga dhexe magaalada xabsiga dhexe meelahaas waa meelahaan ku beernay dhallinyarada muxuu ahaa walaalo deegaan cagaarshe baalka ka jira dhallinyaradaasina waa doorka ugu badan iyagaa nagala qayb qaatay iyagana waanu mahadnaqaynaa waxaanu ku balansannahay inaanu faysas labaad sii muxuu ahaa hirgelinno kolley dhallinyarada deegaan cagaarshe ilaa dhowr kunoo geed bay beereen oo xitaa tuulooyin magaalada ka baxsan ilaa saaxa gabagabo ay ka mid tahay way gaadheen marka dadaalkan lagu dhiraanayo magaalada iyo deegaanka waa mid muhiimad gaar noo leh dhalinyarada ayaa waxa yn xoogga ugu faraha badan ee ururada bulshada ku jira kuwaasoo siyaabo kala duwan bulshada uga faa'iideeya dhalinyarada deegaan cagaarsho ayaa tusaale waxay u noqdeen in tuulooyinka iyo degmooyinka gobolka sool uu ka kooban yahay inay gaarsiiyaan dhirtaasi lana dareemo isbeddel ballaadhan oo dhanka deegaanka ah cabdikariin olol v o a magaalada laascanood haatanna kaalmihii heesaha waxaan idiin soo qabanay heesta dardaaran iyo fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole
dayaqiyo cadkeediyo deegaan la moodyay malab lagu durduurkiyo daxabkoo iftiima dayaqiyo cadkeediyo deegaan la moodyay malab lagu durduurkiyo daxabkoo iftiima daawashada kuwaanay damaqbayga taagalay damaqbayga taagalay daawashada kuwaanay damaqbayga taagalay damaqbayga taagalay waxaa waxaa iga dardaara oon kaaga dhigaya waxaa waxaa iga dardaara oon kaaga dhigaya dadkayuusku keendirin dabdhaxadiina laga shidin dabdhaxdiina laga shidin dadkayuusku keendirin dabdhaxadiina laga shidin dabdhaxdiina laga shidin dimnahaaga haw celin hadday kula dagaalana u dulqaaga weliga hadday adaldeliishaan dimnahaaga haw celin hadday kula dagaalana u dulqaaga weliga dusha dusha dusha hadalka kaga tuur iyaga dareemi dusha dusha dusha hadalka kaga tuur iyaga dareemi aha hehe waxaad ogaataa inaan adiku doorto dadkaa kaa dhex socdoon dumarka kuugu jecelahay waxaad ogaataa inaan adiku doortoon dadkaa kaa dhex socdoon dumarka kuugu jecelahay dadka waxaad ku digataa markaan ku dadaalo dadka waxaad ku digataa markaan ku dadaalo ubad ubad ubad daadahayse ee ubad ubad ubad daadahayse waxaad ku digataa markaan ku dadaalo dadka waxaad ku digataa markaan ku dadaalo
fanaanka lafoole iyo heesta dardaaran ayaad la socoteen welina waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayuuna idinkaga imaanaya magaalada washington nuur bukhaari ayaa stuudiyaha la fadhiya wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaarahana isagaa inoo haya
mahadsanid caasha haddii aan ku horeyno dhinaca iyo ingiriiska kooxda arsenal ayaa guul muhiim ah ka gaartay xalay ciyaar ka tirsanayd horyaalka premier leaga oo ila dheeshay kooxda leicester kadib markii ay ku garaacday saddex gool iyo gool waxa uu ahaa kulankii tobnaad oo xidhiidh ah oo ay arsenaal badisay xilli ciyaareedkan dhammaan tartanada ay ciyaartay ciyaartaasi waxaa si weyn uga dhex muuqday masuud osil oo soo bandhigay qaab ciyaareed heerkiisu sarreeyo kadib markii uu gool dhaliyay labada kalena uu isaga ka shaqeeyey goolasha kale waxaa arsenaal u kala dhaliyey u dhaliyey ciyaaryahan pierre emeric obamian ciyaaryahankan ayaana bedel ku soo galay qaybtii labaad ee ciyaarta labada gool ee uu saxiixay waxa uu ku dhaliyey saddex daqiiqo gudahood goolka keliya ee leicester waxa uu ahaa mid uu kooxdiisa arsenaal ka dhaliyey ciyaaryahan hector bellery guushani waxay arsenaal u qaaday kaalinta afraad iyada oo hadda leh koob iyo labaatan dhibcood waxay laba dhibic oo keliya ka hooseysaa kooxaha manchester city iyo liverpool oo horyaalka isla hogaaminaya dhinaca kale waxaa caawa dib u bilaabmaya is-aragga labaad ee wareegga koowaad ee koobka kooxaha horyaalada yurub ciyaarta isha lagu hayo ayaa ah tan dhex mari doonta kooxaha manchester united iyo yuventus oo ka wada tirsan qaybta h laacibkii hore ee manchester united christiano ronaldo ayaa dib ugu soo laaban doona garoonka oltravord ee magaalada manchester ronaldo markii ugu horreysay ee uu ku laabto garoonka manchester waxa ay ahayd sanadka labada kun saddex iyo toban xilligaas oo uu gool uu kooxdiisii hore ka dhaliyey waxaana uu markaasi ka tirsanaa kooxda real madrid goolkaasina wuxuu xilligaasi real u diray wareegga sideedda ee tartanka koobka kooxaha horyaalada yurub ronaldo waxa uu sheegay in ay qiiro gelinayso soo laabashadiisa garoonkiisii hore ee oltravord balse uu rumaysan yahay in kooxdiisa yuventus oo uu hadda ka tirsan yahay ay guul ka keeni doonto ciyaarta caawa ciyaaryahan christiano ronaldo ayaa ka hor inta uusan ka tegin manchester sanadka labada kun iyo sagaalkii oo uusan ku biirin real madrid waxa uu manchester la qaaday saddex horyaal oo ah koobka premier leaga ingiriiska waxaa kale uu la qaaday koob ka tirsan koobka kooxaha horyaalada yurub ee champions leaga waxaana uu ahaa mid ka mid ah shanta koob ee uu ku guulaystay ciyaaraha kale ee caawa dhici doona kooxda valencia waxa ay booqan doontaa naadiga young boys manchester kooxda bayer muniq waxa ay la ciyaari doontaa e a k athens ayakis ayaa la dheli doonta benfica leon waxa ay la ciyaari doontaa hovenham shaktar donesk iyo manchester city ayaa fooda isdiri doona kooxda victoria blazen waxa ay la dheeli doontaa naadiga real madrid su-aasha taagan kulankan ayaa ah real ma ka badan doontaa kooxdan iyadoo aan ognahay in shantii kulan ee ugu dambeysay aanay badinin kooxda romana waxa ay gurigeeda kula ciyaari doontaa naadiga c s k a moscow habeen dambena ciyaaro ka tirsan tartankan ayaa dhici doona kooxda calabrug waxay la dheli doontaa naadiga monaco rushia dortmond ayaa la ciyaari doonta atletic de madrid ciyaarta isha lagu wada hayo habeen dambe waxa ay dhex mari doontaa inter milan iyo barcelona halka tottenham ay u safri doonto dalka holland oo ay kula ciyaari doonto kooxda b s p cindomin liverpool waxay la dheli doontaa kooxda crevena baris saint germainna waxa ay fooda dari doontaa kooxda napoli galatasray ayaa magaalada istanbul ku qaabilaysa kooxda shalka ugu dambeyntiina kooxda locomotiva moscow waxa ay la dheli doontaa naadiga f c porto dhegeystayaal wararkii ciyaarahana waa naga intaa
aad ayaad umahadsan tahay nuur bukhaari haatanna codadka labada fanaan nimcaan hilaac iyo yurub geeya heesta ay ku wada luuqeynayaan nala wada dhegeysta
sida uu wadno wiilkaaga rabo wadaciyoodu wal iiga dhow
waxyaaliyohana ahon warkula raabine adna wada jirkiiyo ha ka tagin wanaag
sida uu wadno wiilkaaga rabo wadaciyoodu wal iiga dhow
waxyaaliyohana ahon warkula raabine adna wada jirkiiyo ha ka tagin wanaag ku tidhi yayowe hanine usisiga ka dhawo
kulkuwa waa baryaba wiilasha indhu ikuwaayino wejigaaga tabin
naftan waayo badan waxaanay ku tidhi yayowe hanine usisiga ka dhawo
waqti badan kalgacal dafwalaaxsanayd daweyso iyo dhandhe dhandhe dhandhe webi jacayl
waayahe axti way noqdiyo waxyeelada darteed yaana way maroodhan
waqti badan kalgacal dafwalaaxsanayd daweyso iyo dhandhe dhandhe dhandhe webi jacayl
waayahe axti way noqdiyo waxyeelada darteed yaana way maroodhan
warsaniyo sidaan waxna kula rabo wacdara kalgacal wakiiliga noqo
wecankaygiye warihayga filan walbahar jacayl adna waxadadkee
warsan iyo sidaan waxna kula rabo wacdara kalgacal wakiiliga noqo
wecankaygiye warihayga filan walbahar jacayl adna waxadadkee
wadka oon ooni dilin weligayaduun yana wiiqmine ayga weecanabid
waxaad tahay qof mudan waxdaydo wan wadaanayna waayaha adduun
wadka oon ooni dilin weligayaduun yana wiiqmine ayga weecanabid
waxaad tahay qof mudan waxdaydaho wan wadaanayna waayaha adduun
waqti badan kalgacal dafwalaaxsanayd daweyso iyo
heestaasi dabacsan oo ay ku wada luqeynayeen fanaaniinta yurubgeeya iyo nimcaan hilaac ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayey caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo duhur wanaagsan
waqti badan kalgacal dafwalaaxsanayd daweyso iyo dhandhe dhandhe dhandhe webi jacayl
waayahe axti way noqdiyo waxyeelada darteed